xalay fiidkii halkii saac markii markii la furayay maqribkii ahayd bee dagaal ku dhacay see wax u dhaceen see wax u dhaceen waxa weeye waa taqaanaa nimanka khawaariista maalmaha asxaabta ay guulaysatay yaa maalmaha muslimiintu ay guulaysatay ay gaalada la dagaalamaysa bay isu soo magacaabaan muslimiinta ayaan afuraysayna soo weerareen waa garta xaggey weerarka ka soo qaadeen weerarka walaalow fariisma iyagu degaayeen oo aan ku tuhmayno oo dhankaas degmada badhaaba naga xigta ayay ka soo qaadeen weerarka kabacdi maxaa dhacay kabacdi waxaa dhacay dagaal baa dhacay dagaalkuna wuxuu ka dhacay degmada kulbiyo meel afkeeda oo magaalada dhexdeeda aan ahayn ilaahayna wuu jebiyey oo ilaahay guldarru ka raaciyey ilaa lix nin oo meyda way way ka tageen meesha way kaga tageen ii soo sheegay nin nool oo riyowna waanu ka qabanay iyagiina saasay ku jareen waa gartay waxaad ii sheegtaa dagaalku muddo intee leeg buu socday muddo aduu hal saac gudihiidu socday dagaalku marka ma saldhig ciidan bay soo weerareen mise magaalada kulbiyo bay weerareen may walaale magaalada mayna weerarin magaalada ciidankaa ka koreeyey oo magaalada ciidanku magaalada ma dhex degado afarta koonama fariisimo fara badan bay ciidamada kuleeyihiin ciidamo amisooma iyo ciidamo ii soo sheegay maamulka jubbaland oo daraawiisha ayaa degan meesha oo aan hal ciidan ahayn dhowr ciidan ah marka ciidamadaas sahan joogjoogta ah oo horey la geeyey ayay saleen kuwii baana insha allahu tacaala ka guulaystay wayna jaleen nimankaas waa gartay waxaad ii sheegtaa haye soco haddana haddana fiirgoodi baa weli lagu dulmaqay oo ciidamadu daba socdaan insha allahu tacaala intooda kale inaan soo qaqabanaan jecella waa gartay haddii aynu ku ekaano dagaalkii xalay dhacay waxaad ii sheegtaa sida aad ku qabateen xubinta ka tirsan al-shabaab xubinta walaala waxaan ku qabanay ninka wuxuu ahaa nin dagaalamahayo raggii dagaalamaya kamida nimankan wixii ka dhintay way ka carareen wixii ninkana dhaawac buu ahaa isagoo dhaawacay isagana ka carareen waa gartay marka halkeed ka soo qabateen ninka dhaawaca ma isagoo sii cararaya mise isagoo meel looga tego meel jiif may may meel meel buu jifay ninkan nimanka keli lug buu ka jarnaa niman meygi isagaas meel meel yaalay wayna ka carareen ninka ilaa shan qori oo oo oo qoryahay ku dagaalamayeen oo ka qabsanay iiga waran marka ninka aad qabateen iyo sida aad ka yeelaysaan iyo wuxuu idiin sheegay annagu walaalow ayaga kuma dayanayno dad muslimaan nahay ruux ashaadanayo oo ashaadada qirahaya inaan dillo nooma banaano haddayna ayagu aynan isoona soo weeran ma weerarno wayna dhibaateeyaan islaamka ilaahay bay dhimaan ummadda ilaahay oo dhan bay dhimaan nooc kastay tahay muslimiinta ay ugu sii daran yihin waad og tahay annaga marka iisoo sheegay kii dhaawaceen qabanno waanu waanu waanu waan daaweynayna waan xanaaneynaynaa kii aan iisoo sheegay nagu soo duulana dee xabaddu hadday la tagto nasiibkiis hadda xagee buu ku sugan yahay ninka dhaawaca ninka dhaawaca dowladda maamulka jubbaland gacantiisa ku sugan yahay muxuu idiin sheegay weerarkay soo qaadeen iyo dadkas weerarka soo qaaday tiradooda ujeeddada weerarka weerarka dee bisha rabadaan waa taqaanaa way beegsadaan ummadday beegsadaan ama qarax la beegsadeen ama dhagar kale hala beegsadeen inay ruux muslima dhibaan oo ay iisoo sheegay ilaa muqdisho ilaa iyo meesha aan hadda joogno ilaa iyo soomaaliya meel aynaan qaraxana ka samayn ama dhibaateyn ma jirto habeenka toddobiyo tobanka beder la yaalay aad og tahay muslimiintu ay guulaysta waa habeen hore ahayd saddex meelood oo la fashiliyey oo jubbaland ka tirsan bay soo weerareen saddexdii waa lagu fashiliyey oo ku guul daraysteen marka waxyaabahan bay kamid tahay oo iisoo sheegay ay bisha rabadaan ay iyagu ay cibaado ay ka dhigteenba ruux muslim oo la dilaayo oo sooman oo cibaado laga dhigay nagu meelay kasoo gashay diinta islaamka ma garanayne saddexda meelood ay weerareen waa kuwe saddex meelood bay soo hojiimeen oo weerar kuso saddexdii waa la fashiliyey guldara ka raacday hub iyo ciidan fara badanna waa lagaga laayey waa ceel waaq biloguduud iyo biroola meel biroola degmada degmada kismaayo ka tirsan waa gartay marka ramadaanta inta ka dhiman weeraro kale miyaad filaysaan hade waaba waaba saas rabadaan rabadaan iyo waaba dhaqankooda inay islaamka dhibaateeya dadka sooman inay dhibaateeyaan ruux sooman oo afurayo la weerarayo waa dhaqankooda sooma annaguse rabadaan iyo rabadaan la-aanba waa cadowga naga cadowga ummadda weeyaan waa cadowga ummadda ilaahay samaystay waa cadowga muslimiinta waan diyaar baan unahay inaan soo celino ono weliba aanu baabiino waxaad wax yar ii sheegtaa marka dagaalkan ma waxa galay ciidamada maamulka jubbaland keliya mise ciidamada kenyana weyda kula jireen ee amisom
may walaala wax ciidan oo kaleo soo galay magac ciidankii u horeeyey jubbaland daraawista jubbaland ayaa nimankaas jibisay oo baabiisay ciidamada kalena maba ayna kusoo gaarinba dee foolniweelkooda waa iska carareen waxaan xaq oo waxaan xaq ku soconin